Guddiga madaxa-bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta magaalada Cadaadow ka daahfuray tabobar loo qabanayay shaqaalaha diiwaangelinta dadweynaha ee degmada Cadaadow. Waxaa tababarka goobjoog ka ahaa guddoomiyaha degmada Cadaadow iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka degmada Cadaadow iyo xubnaha loo qabanayay tababarka. Maxamuud Kayfane oo wakiil uga ah guddiga doorashooyinka qaranka degmada Cadaadow ayaa ku dhiirigeliyay xubnaha loo qabtay tababarkan inay ka faa'iidaystaan.
Maaragtay tababarkeena aan dhowr beri uu socon doonaa. Ee guddiguna mar kasta wuxuu dardar geli doonaa shaqada uu ka wada degmooyinka oo maaragtay maanta Cadaadad la soo gaaray. Ee waana bilow hawshani hawl isdaba joog ah noqon doonta haddii Ilaahay idmo. Marka waxaa idinku dhiirigelinayaa inaad tababarka uga faa'iidaysataan si wanaagsan. Ee waxaa la yidhi cirku intuu da'aya la doogtaa. Inta tababarayaashu idin joogaan si wanaagsan tababarka ula socda. Hadhow waxay idinka caawin doontaa goobaha shaqada markaad tagtaan inaad waajibaadkiina si wanaagsan u gudataan. Ah ujeedka ugu weyn oo tababarkan loo qabanayana wuxuu yahay ee in laga helo degmada ee howlwadeeno ku filan shaqada uu ka rabo guddiga doorashooyinka inuu xaggan ka qabto. Ee degmo kasta shaqada laga qabanayo ee bannaanka loogama keeno shaqaale ee shaqaalaheeda waxaa laga laga xushaa degmada dhexdeeda. Waayo ayagaa degan ayagaana xaq u leh inay ka shaqeeyaan.
Guddoomiyaha degmada Cadaadow Faarax Diiriya ayaa bogaadiyay doorashooyinka qof iyo codka ah oo dalka ka dhici doono.
shaqada socotahay shaqo marka ugub ah oo annaga naga bilaabanaysa ma aha shaqo annaga nagu dhammaan doontana ma aha haddii alla idmo waxaan rajaynaynaa in ay si guul ah ay degmadan shaqadaasi ugu qabsoonto degmada dadkeedu ay ugu wacyigashan yihiin oo diiwaangelinta ugu badanna laga samayn doono inay noqontana waan rajaynaynaa haddii alla idmo arrintaas guddigaan kala shaqayn doonaa haddii alla idmo dadkana waa wacyigelin doonaa waxaana ku wacyigelin doonaa dadka haddii alla idmo inay isdiiwaan geliyaan waxaan u sheegaynaa dadkeenna in populationka iyo dadka doorashada u dareeri doona inay tahay waxa degmooyinka ay ku tartamayaan sidaas daraaddeed qof walba ee ku nool degmadan cadaado iyo deegaanada hoos yimaada waxaan rabnaa inaan ku dhiirogelinno u sheegno ku tartarsiino inuu isdiiwaan geliyo haddii alla idmo tababarkan ayaa ka caawinaya xubnaha loo qabtay inay fahmaan habka ay u dhacayso codaynta doorashada qof iyo codka ah ee la filayo dhowaan inay dalka ka dhacdo